ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa maanta tababar u furay macalimiin gaaraysa saddex kun oo macalin ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in xilligan ay waqti siinayaan sidii hanaanka shaqaalaysiinta ay uga dhigi lahaayeen mid hufan wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa warkan ka soo diray muqdisho
wasaaradda waxbarashada soomaaliya ayaa dhowaan shaacisa inay qaadatay saddex kunoo macalimiina kuwaasi oo tartan u galay imtixaan la qaadayey wasaaradda waxbarashada soomaaliya ayaa khustay in saddexda kunoo macalimiin ay ka mid noqon doonaan howlwadeennada wasaaradda waxbarashada iyo shaqaalaha rayidka soomaaliya tababar maanta loogu qabta muqdishona waxaa ka qayb galay ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ra-iisul wasaare barre ayaa khustay inaysa sahlanayn in miisaaniyadda dowladda lagu daro saddex kunoo macalimiina mushaarkooda balse wakhti badan ay geliso xukuumaddiisu
dee aan waxaan filayaa laga dhawaajiyey aniguna aan sheegay ma sahlanayn in bajetka lagu daro intaas ma fududay waxaan kala kulannay dadkii noo hayay maaliyadda culays badan iyo cabsi badan iyo sayf u dhici kartaa war lama bixin karo laakiin ugu dambaystii waxaan isla garannay inaan laga leexan karin arrintaas arrin laga leexan kara inaysan hayn waana isla qaadanay waana ku guulaysan waxaan rabaa meesha inaan ka xariiqo dowladda xukuumaddan sanad iyadoon joogin aan hadda gaarin ogostay gaari doontaa sanad xukuumaddan waxaa wax lagu faanaa oo aan rabaa shacabka soomaaliyeed malaha haddayna la soconin aan la socodsiiyo waxaan shaqaalaysiinay saddex iyo labaatan kun oo qof soomaaliyeed oo dhallinyaro u badan labaatan kun waa amniga waa ciidamada amniga subi lahaa ee aan rabno inay kala wareegaan ciidamada atmis amniga dalka sanadka soo socda haddii ilaayo shan iyo toban kun oo meel ah iyo shan kun oo eritrea ka timid labaatankaa kun oo askari ayaa bajetka ku jira oo aan shaqaalaysiinay sanadkan shan saddex kunna waxaa weeye waa macallimiin marka saddex iyo labaatan kun ayaan hal sano ayaan maraynaa inaan shaqaalaysiino wasiirka wasaaradda waxbarashada soomaaliya faarax sheekh cabdulqaadir oo ka hadlaya tababarka maanta loo fura macalimiinta ayaa husay in muddo ku eg toddobaatan shan ay shay ku howlgelin doonaan macalimiinta iyagoo kaashan doona gobolka banaadir iyo maamul goboleedyada
waxaanu doonaynaa in saacaddan laga bilaabo loo howlgalo toddobaatan iyo shan maalmood kadib macallimiinta fasalkii ay wax ka dhigi lahaayeen marka hawshaas waanu isla wadnaa dowlad goboleedyada waanu isla wadnaa gobolka banaadir waxaan rajaynayaa dadweynaha soomaaliyeed iyo bulshada qaybaheeda kale inay nagu kaalmeeyaan in goobaha waxbarashada dib loo dayactiro sidoo kaleeto mararka qaar waxaa soo gaara mudan ra-iisul wasaare damac dad badan ku jira oo ay u haystaan goobaha waxbarashada dhulkeedii bannaanaa ama dayacnaa inay ku habboonaan lahayd goob lagu ganacsada inay iska noqoto ama qandaraas lagu qaato ama lagu qaato maxay ahayd howlo ganacsiyo howlo kale lagu furto waxaanu leenahay taas waanu ka wada hadalnay madaxda qaranka waanu ka wada hadalnay hay-adaha garsoorka waanu ka wada hadalnay hay-adaha nabadgelyada goob waxbarasho ay leedahay cid ganacsi u qaadan karta haba yaraatee ma jirto ciddii u haysatana waa inay kasii tabaabashaysataa muddo yar oo kooban oo maalmo eh ayaa haray maanta laga bilaabo dadkaasi waxay ka tirsan yihiin shaqaalaha dowladda soomaaliyeed ee hoos yimaada shaqaalaha raiiska ah innaga waxaa inoo haray bas ah inaanu howlgelin oo howlgelintooda aynu ka shaqayno laakiin xuquuqdoodii waxa ay ku wareegtay hay-adaha dowladda ee u xil saaran arrimaha shaqada iyo arrimaha bulshada ayay ku wareegtay marka meeshaas ayay ayay liiskooda u aaday oo ay gelayaan dhammaantood waana rajaynaynaa in aan ku guulaysan doono inta noo har inayna dhaqso u dhammaystirno ra-iisul wasaare xamse cabdi barre oo ka hadlaya tababarka maantana wuxuu soo hadal qaaday in hanaanka shaqaalaysiinta hadda uu noqon doono mid hufan wasaaradda shaqaduna ka shaqayn doonto iyadoo meesha laga saari doono hanaanka lagu shaqaalaysiin jira shaqaalaha soomaaliya la xiriira hanaanka qabaa'ilka iyo minjeclaysiga dhammaanteen waxaan adbakasi u samayn doonaa ood maanta aad qaadaan risaaradaas in ay dowladdu soo wado program shaqaalaha soomaaliyeed ka saaraya iyo inaan xataa anigu iska qoro ee ay ku imaadaan process ay usoo tartameen oo hadday laba walaalihii ku guulaysato toban walaalihii hadday ku guulaysato ay xaq u leeyihiin inay shaqadaas qabsadaan waan ka shaqaynaynaa arrintaas wayna socotaa ilaahay idankiis guul baana ka gaari doonaa deg deg
xukuumadda ra-iisul wasaare xamse cabdi barre oo hadda sanad jirsata ayaana hoosta ka xariiqday inay shaqaalahaan u qaateen saddex iyo labaatan kun saddex ka mida waa macallimiinta maanta tababarka loo qaatay halka labaatan kun oo ka mida ra-iisul wasaaruhu uu sheegay inay ahaayeen hay-adaha amniga cabdulqaadir okey v o a muqdisho